بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب التوكيد التوكيد التأكيد نوال إرادة توكيد يتأكيد iyo taakiid labadooda saddexdooda waa bannaan tahay ta'kiid ta'kiid markaad tiraahdo ta'da waxa alifta ku xigta hamzaa saaran markaas hamzada waa ku dhawaaqaysaa iyadoo reeban ta'kiid tawkiid waa midda hadda sheikhu u baabeeyey ama u dabdiyey ta saddexaad waa maxay hamzadaad ka qaadaysaa alifta alifta markaa hamzada ka qaadda maxay noqonaysaa alif reeban taakiiday noqona markaa taakiid saddex luqood oo fii luqati lcarab intaba ku bannaan way haddaad middaad doontaad saddexdaba ku dhawaaqaysa ta'kiid iyo tawkiid iyo taakiid atawkiid waa maxay waa ataqwiya waa xoojin waa la tawkiidinaya haddaad maqasho macnaheeda waa xoojin waa la xoojinayaa wy baabkan marka waa baab ka mid a atawaabic tawaabicii afarta ahayd labaan ka soo qaadanay waxaa noo dhinnayd labo labadii loo dhinnayd mid ka midaba wuxuu yidhi atawkiidu taabicun lilmu'akadi tawkiidku wuxuu raacayaa lilmu'akad almu'akad waa midka la xoojinaya wuxuu ku raacayaa fii na fii rafcihi buu ku raacayaa wa nasbihi wa khafdihi wa tacriifihi intaba ku raacaya wayakuunu wuxuuna ahaanayaa tawkiidku bialfaadin macluumatin alfaad la yaqaano ayaa wax lagu tawkiidiyaa wax walba wax laguma tawkiidiye alfaad macluumo ahoo la yaqaan ayaa tawkiidka loo isticmaalaa wa hiya alfaadaasi annafsu wey waalcaynu wa kullun wa ajmac wa tawaabicu ajmac iyo ajmac tawaabicdeeda tawaabic hadda ka hor waa soo marna waa jamcu taabic tawaabicu ajmac waa maxay wa hiya aktacu wa abtacu wa absacu saddexdaasa waxaa la yidhahdaa tawaabicu ajmac ajmac iyo tawaabicuta waxaa laga wadaa ajmac gadaasheeda wax lagu tawkiidiyaa laakiin ayaga iskood wax laguma tawkiidiyo saddexdan dambe ayagoo keligood gooni u taagan wax laguma adkeeyo laakiin ayagoo raacaya ajmac ayaa wax lagu adkeeya ajmaca la daba dhiga taquulu waxaad leedahay qaama zaydun zayd ayaa istaagay nafsuhu naf ahaantiisaa istaagay wara'aytu alqowma qowmkii ayaan arkay kullahum dhammaantood ayaan arkay wa marartu bilqowmi qowmkii ayaan soo maray ajmaciina dhammaantood nafsuhu kullahum ajmaciina intuba waa maxay waa tawkiid sheikhu raxmat ullahi caleyh wuxuu leeyahay tawkiidku wuxuu raacaa mu-akadka almu-akad waa maxay hadda meeshaan waxaan haynaa tawkiid tawkiid waa maxay waa taqwiye iyo xoojin shaygan waa tawkiid macnaheedu waxbuu xoojinayaa wa haddii uu xoojinaayo waxaa laga maarmaanaya inay jiraan wuxuu xoojinaayo soo sidaa maaha waxbuu xoojinayaa waxay keenaysaa inay jiraan wuxuu xoojinaayo waxaas uu xoojinayo maxaa la yidhahdaa mu-akad kan uu xoojinaayo ayaa waxaa la yidhahdaa mu-akad kanna waa tawkiid tawkiidka marka mu-akadkiisu wuxuu ku raacayaa icraabtiisa haddii mu-akadka marfuuc yahay tawkiidku marfuucuu noqonaya haddii mu-akadka uu mansuub yahay tawkiidku mansuubuu noqonaya haddii mu-akadku uu makfuud yahay tawkiidku makfuud ayuu noqonayaa hadduu mu-akadka macrifo yahay tawkiidku macrifuu noqonaya wa tacriifihi tusaalou kuu keeno wuxuu yidhi qaama zaydun waxaa leedahay zayda istaagay markii la yidhahdo zayda istaagay ayaa waxaa laga yaabaa qofka ku maqlaaya inuu is yidhaahdo zayd amuusan naf ahaantii istaagin ee waxa istaagay uu yahay qofuu asiga amray ama cunugow dhalay ama min maaragtay khaadimkiisi oo asiga u khidmaynaya iyo wixii la mid a waxaa laga yaaba in lais yidhaha amuusan naftiisa ahayn waxa istaagay adoo tuhmadaas meesha ka saaraya iyo dareenkaas ayaad waxaad ku tawkiidinaysaa inuu wax istaagay uu zayd yahay waxaa rabtaa inaad qofkan ku maqlaayo aada u xaqiijiso waxa istaagay inuu zayd yahay qofka naa'iba uusan ahayn maxaa leedaha markaa qaama zaydun nafsuhu zayd ayaay istaagay nafsuhu asiga naftiisaa istaagay nafsuhu waxay taabic u tahay ama waxay tawkiid u tahay zayday tawkiid u tahay zaydna waa marfuuc hadda soo maa muxuu ku raacayaa rafcaduu ku raacaya maadaama uu marfuuc yahay rafcaduu ku raacaya waxaa leedahay jaa-a zaydun zayd ayaa yimid nafsuhu ama caynuhu caynuhu waa cayntiisaba asiga shaksigiisa yimid markaad tidhahdo jaa-a zaydun zayd maalan waa nin amiira tusaale ahaan hadduu yahay nin amiira markii la yidhaha zaydaa yimid waxaa laga yaabaa dadka ku maqlaya inay is yidhaahdaan ciidankiisaa yimid ila waa la isticmaalaa soo maahan zaydaa yimid in la yidhaahdo ama amiirkiiyaa yimid ayadoo laga wado ciidankiisa iyo maamulkiisaa yimid markaasaa waxaa leedaha ma ahan waxa yimid ciidankii waxaan ka hadlaye nafsuhu ama caynuhu asiga cayntiisa yimid ma aha ciidanuu soo dira asaa yimid marka caynuhu ama nafsuhu maxay faa'iideyneysaa oo qofka ku maqlaaya u faa'iideyneysaa waxay u adkeynaysaa waxa yimid inuu asiga shaksigiisii yahay waxaa leedaha ra'aytu alqowma qowmkii ayaan arkay ra-aytu waxaan arkay alqowma qowmkii markaad tidhaahdo qowmkii baan arkay dadka ku maqlaaya waxaa laga yaabaa inay is yidhaahdaan waxaa laga yaabaa inuu arkay bacd alqowm qowmkii qayb ka mid a aysan kulligood ahayn waa ku dhaboobaysaa soomaa ra-aytu lqowm haddaad qayb ka aragto way ku dhaboobeysaa ayagoo marka dhankaa ka fiirinaya iyo ixtimaalkaas waxaa laga yaabaa in malahooda uu galo dadka dhan inaysan imaanin ee dadka wax ka mida ay yimaadeen malahaasaad rabtaa inaad maskaxdooda ka jarto ay isleeyihiin qayb oo arkay markaasaa waxaa leedaha kullahum dhammaantoodaan arkay kullahum qofka ku maqlaaya maxay u ad maxay u adkaynaysaa waxaad aragtay qoomka oo dhan inay yihiin qofnana uusan ka harsanayn dhammaantood inaad aragtay marartu bilqowmi qowmkii ayaan soo maray waxaa la dhici karta in lais yihahdo bacdulqowm uu soo maray markaasuu leeyahy qowmkii baan soo maray markaasaa waxaa leedaha ajmaciina dhammaantood marka ra-aytu lqowma kullahum kulla waa mansuub maxay waa tawkiid waxay tawkiid u tahay lilqowm waa marfuuc marka maxaa yeelay waa mansuub wuxuu ku raacayaa mu-akadkii wuxuu ku raacayaa fii nasbihi alqowma waa mafcuul soo maa mafcuulkaas wuxuu ku raacayaa fii nasbihi wa marartu bilqowmi qowmkii ayaan soo maray ajmaciina ajmaciina waa tawkiid waa majruur wa calaamatu jarihi maxaan leenaha alyaa liannahu jamc mudakr saalim jamcu mudakr saalim fii xaalati fii xaalati lkhafdi jooga calaamadiisa khafdada maxay ahayd waa alyaa ayadii waay waxa halkaan jeyala marka ayadii baa meesha taal ajmaciina marka waa tawkiid fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuuna fasajada almalaa'ikatu malaa'igtu way sujuudeen waxaa laga yaabaa malaa'igtu way sujuudeen markii ay maqlaan dadku inay is yidhaahdaan bacdulmalaa'ika sujuude oo qeyb malaa'igta ka mid ahaa sujuude allah subxaana wa tacaala wuxuu yihi kulluhum dhammaantood intaa keliya loogama harin tawkiidkii mar labaadaa la adkeeyey waxaa laga yaabaa sheegana mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad ba in la adkeeyo ayadoo warka loosii xaqiijinaya dadka kulluhum dhammaantood malaa'igtii ayaa sujuuday ajmacuuna dhammaantoodaa sujuuday maxaa lagu adkeeyey hadda laba tawkiid kulluhum iyo iyo ajmacuuna labaduba yay raaceen hadda fi fi licraab waxay raaceen almalaa'ika almalaa'ika waa marfuuc soo maha mu-akadka waa malaa'igta hadda waxa la adkaynayo tawkiidkan waxa lagu adkaynayo waa almalaa'ika oo la xaqiijinayo inay dhammaantood yihiin waxa sujuuda idan kulluhum waa tawkiid ajmacuunana waa tawkiid labaduba waxay ku raaceen icraabta faacilka sajada faacilkeeda oo malaa'igta ah marka waxyaabahaasi waa mu-akidaad yacni waxbaa lagu adkeeyaa waxaa soo haray tawaabicu ajmac cayn iyo nafsin oo isku dhow yihiin markaad tidhahdii raaytu ra-aytu zaydan nafsahu caynahu macnaha cayntiisaan arkay naftiisaan arkay waa isku dhow yihiin xagga macnaha hadday qof dumara tahay jaaءat hindun nafsuhaa caynuhaa taasaa leedahay nafsuhaa naf ahaanteedaan ayay timid caynuhaa cayn ahaanteeday timid macnaha cidka ayada ka wakiila ama ka socota ma ahane ayadaaba naf ahaanteed u timid waay sidaasaad leedahay twkiidka marka mar walba waxaa leedaha jaaءa زaydu zayd ayaa yimid nafsuhu nafsuhu waxaa leedaha waa twkiid hadduu twkiid yahay maxaa ka dhalanaya waxaa leedaha twkiid اmansuub waa mansuub wixii mansuub adkaynaya maxay yihiin waa mansuub haddana kan muxuu adkaynaya mansuub u adkaynaya hadduu marfuuc yahay wuxuu adkaynaya maxaa leedahay twkiid اmarfuuci marfuuc wa calaamaةu rafcihi adaa dhamaystiraya hadduu wuxuu adkaynaya makfuud yahay maxaa leedahay twkiid اmakfuudi makfuud ama twkiid اmajruuri majruur labadaba waa waa isilaaxu اbasriyiin wاlkuufiyiin shiku khafdu inta badan sheega khafduu sheegaa laakiin maxaa loo badan yahay khafdi iyo jar midka isticmaalkeedu badan yahay jarkuu badan yahay marka twkiid اmajruuri majruur wa calaamatu jarihi adaa sii dhamaystireen waxay calaamadu tahay hadday damo tahay haddii ay waaw tahay haddii ay ya tahay waxay noqotaba haddii marfuuc yahay hadduu majruur yahana hadde wadii ay tahay kasra iyo wixii ka naa-iba hadduu mansuub yahay fatxa iyo wixii ka naa-iba markaas waxay ku xihan tahay waxaasi adkaynaya waxa uu yahay hadduu jamcu mudakaru saalim yahay waa soo marnay xaaladihiisa fi lcraab hadduu muhane yahay xaaladihiisa fi lcraab taas waxay unoqonaya wixii aan soo marnay laakiin mar walba waxaa leedahay tawkiid lmarfuuc tawkiid lmansuub tawkiid lmakfuud icraabta waa sii wadane hadduu makfuud yahay midka la adkaynaayo tawkiidku makfuud hadduu mansuub yahay waa mansuub hadduu marfuuc yahay waa marfuuc sidaasaad ku wadaysaa waxaa soo haray tawaabicu ajmac ajmac tawaabicdeeda horta kelimadda ajmac oo tawkiidka ah sida badan kullu gadaasheed ay dhacdaa sida badan sida badan markii la leeyahay waxaa dhici karta mararka qaar ayadoon kullu la socon inay timaado laakiin sida qaalibka markii wax la adkaynayo kullu gadaasheedaa la keenaa sida hadda tusaalihii aayadda aan sheegayn fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun ajmacuuna hadda xaggay dhacday kulli gadaasheeday dhacday waa sida badan inay kulli gadaasheeda dhacdo waxaa kaloo isticmaali karta ayadoon kullu la socon jaaa alqowmu ajmacuuna dhihi karta ayadoon kullu ay la socon jaaa alqowmu ajmacuuna waxaa yimid qowmkii ayaa yimid ajmacuuna dhammaantood ajmacuuna hadda alqowmi waxay ku raacday fi rafci bay ku raacday soo ma ajmacuuna waa marfuuc calaamadiisa rafcada waa max waa alwaaw waa jamcu mudakar saalim rafcadii ay ku raacday ajmac marka ayada tawaabicay leedaw shiiku sheegay oo wuxuu yidhi wa tawaabicu ajmac iyo ajmac tawaabicdeeda buu yidhi oo ajmac tawaabicdeeda waa maxay waa tiriyo wuxuu yidhi aktacu wa abtacu wa absacu saddexdaas waa aktac iyo abtac iyo absac saddexdaas ayaa waxaa la yihahdaa tawaabicu ajmac saddexduba isku miisaan waayo ayagii ajmac ajmac iyo aktac isku xuruufay ka kooban yihiin soo ma ajmac iyo abtac ajmac iyo absac saddexdaasi ajmacay raacayaan ajmacay raacayaan markii lagu leeyahay macnaheedu waxa waaye ajmac gadaasheeda keliyay dhacaan meel kale ma dhacaan dhihi maysid jaa alqowm abtacuuna dhihi maysa laakiin waxaa leedaha jaaa alqowmu ajmacuuna abtacuuna absacuuna aktacuuna saddexdaba waa israacinaya saddexdaasi maxay gadaal dhacayaan ajmacay dhacayaan gadaasheeda gadaasheeda ajmacay dhacaya ibnu kathiir raximah llah asoo yahuudda lacnadaaya fii tafsiirihi kelimaadkan uu isticmaal wuxuu yihi lacnat llaahi calayhim lacnat اllaahi wa malaa'ikatihi waannaasi ajmaciina abtaciina absaciina aktaciina saddexdii waa israaciin saddexdaasi maxay tawkiid u yihiin ajmaciina ayay raacayaan ajmaciinay raacayaanoo waxaa loo yaqaanaa tawaabicu ajmaciina la yihahdaa ajmaciina tawaabicdeeda waaye icraabtana ayadana sida ajmaciina loo icraabayo kale ayaa loo icraabaya oo jaaءa alqowmu ajmacuuna markaad tidhaahdo ajmacuuna waxaan leenahay soomaha waa tawkiid marfuuc marfuuc abtacuunana waa sidaas oo kale waa tawkiid labaad absacuuna waa tawxiid tawkiid saddexaad aktacuunana waa tawii tawkiid afaraad afar tawkiida israacaya afar tawkiid ayaa israacaya afartaas tawkiid mid walba oo ka mid a wuxuu icraabta ku raacayaa mu-akadka iyo midka la adkeenayo oo la xoojinayo baabkan markaa khulaasadiisa baabu tawkiid waa koobanta warkiisu waa kooban yahay waxyaabaha tawkiidaadka ee wax lagu adkeeyana alfaad kooban way waa annafsu waalcaynu wa kullun wa ajmac intaas waa meeqo afar waxaa raacinaysaa oo shan uga dhigaysaa tawaabicu ajmac ajmac tawaabicdeeda tawaabicu ajmac waa meeqo waa saddex aktacu abtacu absacu saddexdaas w saddexdaasi oo markii laysku daro afartii hore meeqay noqonayaan toddobay noqonayaan haddii lasoo koobo saddexdaa aan la kala qaadinna waxay ku noqonayaan shanay ku noqonayaan oo waxaa leedahay annafsu waalcaynu wa kullun wa ajmac wa tawaabicu ajmac wa tawaabicu ajmac waa maxay markii lagu yidhaahdo waa sii faahfaahinaysaa waxaa leedahay saddexdaas tawaabicda ajmaca waa saddexdaas tawkiidka marka sida hadda aan soo sheegnay waa ataqwiya waa xoojin muxuu xoojinayaa mu-akadkuu xoojinaya tawkiid waa taqwiya mu-akadna waa mid la xoojinayo mid waa mid wax xoojinaya midna waa mid la xoojinayo tawkiidka xukunkiisa waa maxay xukunkiisu waa taabicun lilmu-akad xukun haddii loo yihahdo waxaa laga wadaa icraabtiisu maxay tahay ilaa hadda markaan baabkan aan joogno xukunku waa icraabta markii laga hadlayo naxwaha xukunka la sheega waa icraabta xukunkiisu waa maxay waxaan leenaha waa taabicun lilmu-akad mu-akadkaasuu raacaya wuxuu noqdou noqonaya fii rafcihi wa nasbihi wa khafdihi wa tacriifihi intaba waa ku raacaya alfaad macluumo ah oo la yaqaanana waa uu leeyaho sheika waa kuu sheegay alfaad macluumaah oo la yaqaan alfaadaha wax lagu adkeeyo waa intuu shiika kuu sheegay sida marka shalay aan baraarujinay cadfiga markaan soo maraynay waxa annaga aan ka hadlayno ma tawkiidka mase waa mu-akadka icraabtiisa baabkan waxa looga hadlaayo ma icraabu tawkiida mase waa icraabu lmu-akad waa icraabu tawkiid mu-akadka wuxuu noqdaba tawkiidka waa raacaya mu-akadka muxuu noqonayaa mu-akadka waxay ku xihan tahay xasbi alcaamil caamilkan gelaya iyo shaqaduu ku qabtay ku xihan tahay caamilku hadduu yahay mid raf marfuuc u baahan muxuu ka dhiganayaa marfuuc u ka dhiganaya hadduu caamilku mansuub u baahan yahana mansuub uu ka dhiganaya hadduu caamilku makfuud u baahan yahana makfuud uu ka dhiganaya taas marka waa xukun naga horeeya laakiin baabka hadda annaga aan ku jirno waxana quseeya ma caamilkaas sida uu shaqaynaya mu-akadka miya ma aha wax hadda annaga noqosee waxa waaye war caamilkan muak caamilkan midka uu qaatay ee mu-akadka ah kan lagu adkeynaayo xukunkiisu waa maxay meesha aan joogno waa halkaas mar walbana inay kuu xadidan tahay mawduuca laga hadlayo waa muhiim oo aadan meelo kale ku qasin inaan meelo kale aadan ku qasin jaaa alqowmu ajmacuuna aawa tawkiidka ajmacuuna aaway mu-akadka alqowmu waay alqowmu xukunkeeda miyaa baabkan looga hadlaa mase ajmacuuna xukunkeeda ajmacuuna xukunkeeda alqowm hadda nama qusayso jaaa alqowm waa ficil iyo faacilkiisa waxaa laga yaabaa mu-akadkaasi inuu mansuub noqdo maxaan leenahay sida sheika noogu tusaaleeyey ra-aytu lqowma kullahum ama ajmaciina qowmkii ayaan arkay aaway mu-akadka hadda ra-aytu lqowma ajmaciin mu-akadka aaway waa alqowm ragga qaara ajmaciina dhahay raggaasna lama socdaan ra-aytu alqowma ajmaciina alqowma waa mu-akad ajmaciina waa tawkiid baabkaan ku jirna baabulmu-akad miya mase baabutawkiid waay waa baabutawkiid darsigeenu wuxuu ku saabsan yahay waa baabutawkiid mu-akadka ma ah hadda mu-akadkii mansuub uu noqday ra-aytu lqowma waxaa leedahay marartu bilqowmi qowmkii ayaan soo maray kullihim dhammaantood kullahum ma dhihi kartaa ma dhehaysid marartu bilqowmi qowmkii ayaan soo maray kullihim dhammaantood maxaa kulli laamkan aan u hoos dhignay maxaa yeelay qowma majruura mu-akadkiya majruura idan tawkiidkuna waa inuu noqdo majruur waa inuu noqdo waxaan ku qasbannahay hadduu mu-akadki majruur noqdo tawkiidka inaan raacino asna aan majruur ka dhigno ra'aytu lqowma kullihim ma dhihi karnaa kullihim mase laxni waayaa leeyahay waa laxni ra'aytu lqowma kullihim sax maaha waa inaad tidhahda ra'aytu lqowma kullahum sababtu waa maxay mu-akadkiiya mansuub noqdo tawkiidku waa inuu mansuub noqdo jaaءa alqowmu kulluhum ayaan leenahay jaaءa alqowmu kullahum sax maaha iyo kullihim inaad tidhahda sababtu waa maxay jaaءa alqowmu kulluhum alqowmu waa marfuuc mu-akadkii marfuucu noqde tawkiidkuna waa inuu noqdo marfuuc ou rafcada ku raaco tawkiidka waa inuu rafcada ku raaco waxaad leedahay jaaءa alqowmu ajmacuuna ajmaciina ma dhihi karnaa ajmaciina sax maaha maxaa yeele haddaan ajmaciina dhahno jamculmudakar saalimkan waxaan geynay fii xaalati nasbi ama waxaan geynay fii xaalati alkhafdi oo labadaba ye ay ahayd haddana ma joogno xaaladaas sababtoo ah mu-akadki wuxuu noqday marfuuc tawkiidkuna waa inuu marfuuc noqdo tawkiidku waa inuu asigana marfuuc noqdo waxaad leedahay jaaءa zaydu nafsuhu nafsahu ma dhihi karnaa ya nafsahu nafsuhu ayaan leenaha ma dhihi karno jaaءa zaydun nafsahu ama nafsihi sax maa sababtoo ah mu-akadkii waa marfuuc tawkiidka waa inuu marfuuc noqdo mar walba marka tawkiidka wuxuu raacayaa mu-akadku raacaya fii rafcihi wa nasbihi wa khafdihi wa tacriifihi intaba asoo ku raacaya markaad hadlaysa marka ama aada wax akrinayso waxaa la rabaa inaad alfaadahaasoo kale ilaaliso ilan sideedaba faa'iidatu naxwi waa maxay waa sawnu lisaani cani lkhata soo lama dhihi faa-iidada naxwada ay leedahay waa carabkoo gaf laga ilaaliyo carabkoo laxni laga ilaaliyo markii carabiga lagu hadlaayo waa in carabiga laxniga laga ilaaliyo masalan waxaa leedahay xadiidka oo xadiidka in badan aan ku aragnaa rawaahu lbukhaariyu bukhaariya xadiidkan wariyey wagayruhu miyaa la leeyahay mase wagayrahu baabkaana kuma saabsana iska jira tawkiid ma ah gayrahu miyaa la leeyahay mase gayruhu hayrahu hayruhu ra-da ma la godayaa sababtu waa maxay sababtu waa maxay adiga haye wagayruhu sababtu waa maxay hadduu godan yahay maxaa u raacayna kan muxuu yahay wagayruhu muxuu yahay tawkiidki waay tawkiidki fii rafci buu ku raacaya waa garat hay adiga ya cadfi cadfi shalaan soo marnay waawgaan waa maxay wagayruhu waawlcadfi soo maaha waaya wlmacطuufu calى اlmarfuuci marfuuc bukhaari waa godan yahay soo ma rawaahu lbukhaariyu bukhaari waa faacilkii waa midkii wax wariyey wagayruhu waa inaad tiraahdo haddii maalan qof inta xadiid sheega u yihahdo rawaahu lbukhaariyu wagayrahu sax miya wagayrahu waa laxni hadduu yihahdo rawaahu lbukhaariyu wagayrihina waa laxni maxaa yeele waxaa la rabaa macطuufka iyo macطuuf calayga inay isku raacaan fi lcraab waa soo marnay abwaabtan oo dhan tawaabica la yidhaahdaa waxaa la rabaa mid walba inuu midka hore ku raaco fi lcraab ila magaca fiili magaca taabic fiili taabic macnihiisa waa maxay waa soo sheegay mid wax raacaya waa wuxuu ku raacayo waa maxay icraabta kowka ah wuxuu ku raacayo idan tawkiidkuna waa la mid waxaad leedahay rawaahu lbukhaariyu nafsuhu haddaad rabti inaad adkayso nafsuhu miyaa leena mise nafsahu nafsuhu waa la godaya nafsuhu waa la godaya maxaa yeele waa tawkiid calaa kullin baabkan marka haddii wax yaroo fiirin u baahan yahay yani tadabbur iyo tafakur yar u kaaga baahan yahay tawkiidku wuxuu adkaynayaa mu-akadka kow adkaynayo unu ku raacayaa fii ciraabi warkiisa dhan waa intaas waa maxay xuruufta wax lagu adkeeyo xuruufta wax lagu adkeeyo waa shan markii lasoo koobo shantaasi waa maxay annafsu walcaynu annafsu walcaynu wa kullun wa ajmac wa tawaabicu ajmac shan waa haddaan sii faahfaahino tawaabicu ajmac aan sii sheegno saddex waay toddobay isku noqonayaan markaas intaas waaye waxa dhan ee baabkan uu ku saabsan yahay shantaas oo maaragtay alfaadii la isticmaalayo tawkiidka loo isticmaalaya ah xukunkuna waxa waaye wuxuu la mid yahay xukunkii cadfiga cadfiga soomaalna kusoo marin macduuf iyo macduuf caleyh inay isku raacayaan fi lcraab tawkiidii mu-akadna waxay isku raacayaan fi lcraab icraabta way isku raacayaan marka darsigeenu intaas ayuu ku saabsan yahay waxaana malaynayaa ama aan rajaynaya insha allahu tacaala in la fahmay ra-aytu zaydayni haddaad tiraahdo tatniyadii maalan anfusahumaa ra-aytu zaydayni anfusahumaa miyaan leena mase anfusuhumaa anfus waa naf nafsidii waay naftii oo la jamciyo waay anfusa humaa haasaan leena sababtu waa maxay mu-akadka wuxuu noqday mansuub jaa-a zaydaani anfusuhumaa miyaan leena mase midda horaan kala mid dhigaynaa anfusuhumaa siinka waa godaynaa humaadaan iyada waa tatniyadii ayay tusinaysaa laakiin hadda waxa icraabta mar walba qaadanaya waa anfusta siinkaasu ku joog ayaa meesha laga icraabaya ay tahay waxaan leenaha anfusu waa godaynaa sababta waa maxay mu-akadka marfuuca marka khulaasada baabkan waxa waaye atawkiid waa taabicun lilmu-akad tawkiidku wuxuu raacayaa mu-akadkiisa muxuu ku raacayaa fii rafcihi wa nasbihi wa khafdihi wa tacriifihi intaasuu ku raacaya wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wacala alihi wasaxbihi